whatsapp call markaa saaran tahay sidaba u duuban kartaa qof kasta oo kusoo waca ama aad wada hadlaysaan codkiisa yacni koolka whatsappka qofka ku wada sheekaysanaysaan sideebaa u duuban kartaa qofkaas wixii aad ku wada hadasheen codkiisa oo dhammaystiran iyo weliba kaagii haddii aad rabtid labada codba waa duuban kartaa muuqaalkan aan kugu tusayaa farsamadaas muuqaalkan dhammayso ilaa iyo dhammaadkan nala gaadh si aad u fahantid marar badan baan ka hadlay muuqaalkan waa markii waxaa u maranaya maba garan karo intay tahay tiradu dad badan aan fahmin baa jira muuqaalkan isku daya inaad fahantaan stebeska aan maray oo dhanna inaad raacdaan isku daya intaan muuqaalka guda gelin haddaan accountiga soo furogana soo furogana sidoo kale muuqaalka shan jarko bilan ku taabo soo meel dheer gaaro loo fina muuqaalka saartidna waajib weeye okay googlekaaga imaanaysaa kadibna halkaa waxaa ku qoraysaa najiib abis najiib abis sidaas aan u qoray baa u qoraysaa kadibna websitekaas ugu horeeya baa sii taabanaysaa wax yar baa laga yaaba in lagu verify garaya adiga waa sugaysaa saddex sekan kadibna sidaan oo kale kuusoo baxayso websiteka gudaha lagu keenayaa okay website kulku sidaan oo kale kuusoo baxo automatically waxaa samaynaysaa halkaa falaartaas yar oo buluugan oo geeskaa baa taabanaysaa kadibna xayisiintan kuusoo baxday kalosiska dhe halkaa kore taabo sidaan oo kale markay kugu soo baxdo haddaba websiteka applicationadii ku jiray korsood waxyar waxaa ka dooranaysaa applicationkan aan dul taaganahay applicationkan taabo kadibna kor usoo wad ilaa aad soo gaadhsid download calaamad ay ku qoranta download taabo kadibna wax yar sug inta sikimadaasi ay dhammaanayaan oo wax hal daqiiqa ka yar applicationkaas markuu kuu soo dego active ka dhiga applicationka kadibna markaa qofka iswacdaan applicationka tag qaybta recordingka on ka dhigo automatically wuu kuu duubayaa qofkaas waxaa kuwada hadasheen